halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheena sharafta lahu kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo uu inoo soo jeedinayo dhaktar cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinayo ismaaciil daadihiyaha barnaamijka maanta waa ismahaan waxaana idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aannu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegihiinna u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegaysi wacan halka aad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankeenna dib ayaynu idinkala socodsiin doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan
waxaanu idin leeyahay sanadka beesha joogtaanba waqti walba dhegaysi waxaan iyo zaynab labadhaga
barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn ule nolosha guud ee dadka waxaanan kuu rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka korarsatid waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontaada xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadli doona dhiigbixinta bal inta aynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexana xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan
ورجعت ما ورافق ولي ورجعت ما ورافق ولي
haddaba flood transfusion ee micnaheedu waxaa weeye qofka bini aadanka markuu gabo tabartii uu mataqaanaa aada iyo aada hoos ugu dhacdo uuna u baahdo ee, dhiig u baahdo maxaa yeele dhiigga hadduu dhumo iyada naftigeeda dhiig celin ayaa loo baahan yahay dhiig celintii marka dadka bini aadanku way ku kala duwan yihiin wayna ku kala mataqaanaa mudan yihiin habka loo kala siin lahaa dadka ee, waxaa loo soo saaraa cilmiga blood group wax la yirahdo blood groupkaasiti haddaanan mataqaana laga taxadirin waxaa imaan karaysa dhibaatooyin fara badan dhiigaan lahayn marka lagugu shubo ee, cudurro kale ayaa ka dhalin kara ama dhimasho fara badan ayaa ka timaada marka waxaa weye takhaatiirta ayaa taqaana blood groupka iyo sida loo kala qaadan karayo marka waxaa loo baahan yahay blood groupka marka la sameynayo ama qofka dhiig la siinayo in qofka biniaadanka calaamadaha lagu siin karto dhiigga in la fiiriyo haddii qofka chronic anemia uu qabo oo aada iyo aada anemiadiisa ay u sareyso dhiigga waxaa la siin karaa oo keliya eh, mataqaanaa markaas ayaa la siin karaya siba kuwa chronic anemiada qabo nooca loo yaqaano eh, circle cell anemia oo heredity ah waxa weye abnormal existence oo ku dhacay mataqaanaa eh, maxaa la yirahdaa unugyada jirkaaga iyo thalassemia oo ah naftigiisa cudurada ka mid ah oo dhiiga ku dhacay ee plastic anemia transfusionkooda keliya wuxuu noqon karaya haddii h b gaaga uu ka hooseeyo boqolkii shan ayaa la siin karaya maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo neefta qofka baniaadanka inay isbedesho wadnaha qofka qaraacaysa inuu isbedelo gardiveler inuu dhaco wadnahu uu joogsado marka eh, blood eh, infusionka wuxuu dhibaateyn karaya naftigeeda xididada ayuu dhibaateyn karaya marka qaarkood ayonka ku jiro qofka baniaadanka ama birta ku jirta ayaa danjar ku ah macnaha culeyska dhiiga ah ee qofka baniaadanka ee lagu shubayo xididadiisa ayay ku noqon kartaa marka waxaa loo baahan yahay haddii qofka la siinaya dhiiga qaab nidaam ah in la siiyo marka hore dhiiga waa in laga baaraa wax alla wixii cudur ay ku jiro ee dhiiga waa in la baaraa maxaa yeele cudur dhiiga la socdo wuxuu keeni karaya burbur kii kasii daran ayuu keeni karaya oo maxaa yeelay qofka biniaadamka dhibaatadiisa cudurada loo baahan yahay in aad iyo aad la iskaga ilaaliyo marka dhiig qofka lagu shubayo waxaa weeye cudurada loo yaqaano aidiska cudurada loo yaqaano hepatitka cudurada loo yaqaano eh, mataqaana syphiliska marka iyo t b daba maxaa yeelay eh, aad iyo aad ayaa qofka biniaadamku uu u dhibaateynayaan maxaa yeelay cudur ayay ku naqaaneen hepatitis b oo kale waa cudur aad iyo aad u degsiye badan oo ka degsiye badan maxaa la yidhaahdaa ee, cudurada mataqaanaa ee loo yaqaano aidiska hepatitis b wuxuu ku dhacaa beerka ayuu ku dhacaa wuxuuna sababaa qofka biniadanka beerkiisa inuu bararo caloosha inay bararto oonu ku qarxo cudurada loo yaqaano joniska iyo cuduro kale inuu ku qarxo oo indhihiisa cagaartaan oo mataqaanaa kidna problem xataa ama keliyihi xataa uu dhibaateeya cudurkaasiti waana khatar dadka biniaadankana wuxuu u geystaa inta badan dhibaato xoogle ayuu u geystaa oo dhimasho ayuu u geystaa marka haddii caruur ay yihiin ayaga naftigooda waxaa loo baahan yahay habka loo siinlaa dhiigga in laga taxadaro maxaa yeelay eh, caruurtu waa aaday u yartahay dhiigga qaarkiisa eh, ma xamili karayaan oo mataqaanaa wasaqeysan ama dhiigga qaarkiisa aan mataqaanaa lagu darin daawooyin qaar ka mid ah marka waxaa loo baahan yahay caruurta in aada looga taxadaro markii dhiig la siinayo inta badan blood distributionka waxaa loo baahan yahay inuu kilogram iyo milligram lagu cabiro oo lagu cabiro qofka biniaadanka heerka uu da-diisa tahay iyo heerka mataqaanaa ee culeyskiisa uu yahay sidaas ayaa lagu bixi karaa haddii kale waxaa ka imaanayo in qofka wadnaha ama volumka wadnaha uu soo saarayo ee masculka qofka biniaadanka ee wadnihiisa ee dhiiga buujinayo inay dhibaato intaba gaarto marka waxaa loo baahanyaa qeybo badan oo kale ayaa jiro ee blood transfusionka qaar kamid ah waxaa laga siinayaa xididada xididada haddii laga waayo caloosha korkood xidida kale ku jira ayaa laga siinayaa oo meeshaas ayaa xididada qaar kamid ah ugu gubaysa oo waxaa la yihahdaa eh, intraperitoneal eh, blood transfusion ayaa la yihahdaa oo caloosha korkeeda xidida ku yaalo ama marin ku yaalo ayaa qofka biniaadanka laga siinaya marka qaarkood xididada qaar kamid oo gacmaha oo veniska ah ayaa laga siinaya oo ama caruurta dayin lugaha laga siinaya ama gacmaha laga siinaya marka waxa weeye haddii aa aragtid qof aada iyo aada shog ugu dhacay oo shogaas uu keenay dhiigga qofka biniaadanka inuu dumiyo ama baabi-iyo eh, markiiba ma lagula soo carari karo maxaa la yihahda blood transfusion waxaa waye maamul kale ayaa jiro waxaa la siinayaa fluidiska biyaha jirka mataqaana dhiigga soo celiyo oo volumka kor usoo qaado waxaa kamid ah normal slimka waxaa kaloo lagu dari karaa daawooyinka anticortisonka ah oo lagu dhex diri karo biyaha oo soo qaadayo firfircoonanta unugyada jirka firfircoonanta unugyada jirka hadday soo noolaatana dhiigga circulationkiisu inuu dhaqaaqo oo dhiiggii meelo badan uu gaaro ayaa u badanaysaa
sidaan horeyba idinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisna noloshu waxay gelaysaa khalkhal waxaan filayaa inaad dhuuxday kana faa-iideysatay waxyaalo fara badan haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysid talo iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qor oo inala soo socodsii cinwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhowaada heestan waxaa hubaala inaad ka hesheen heestaas haddana kusoo dhowaada casharkii xiisaha lahaa ee inooga imanayay kitaabka nolosha quduuska ah casharkeena maanta mowduuciisu waxa uu ku saabsan yahay guurkii soo saro kicidda casharkaasi waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil bal inta ka horeysa aynu dhegaysano qasiidada ilaamaanka ee soo socota
maryamu bigaaba masiixii dhasho markaasaa la yaabuu mucjisay iyadoo rag mug bay malaa'ig dhalaanto markaasay urowdu mucjisa yahayd marka yuusuf arku kama duumayo markaasay cabdeeyeen mucjisa yahayd digtin masiixa mawqa wiir arkeeno markaasay cabdeeyeen mucjisa yahayd boqorkii maqlay baa murugoodayo macnuhu la yaabay mucjisa yahayd orodii lahaad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisa yahayd daawirtii markay muudanahan arkeen meel kaalay mareen oo mucjisa yahayd arimayriciiba malaa'igu sheegto markaasay siyaabtay mucjisa yahayd kar in la geeyo muddo joogaba malaa'ig ishaabtu mucjisa yahayd maryamu bigraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd
walaalayaal kusoo dhawaada casharkan amaan sii wadi doono waxaa waaye wax ku saabsan sarakicidda kuway dhintay taasoo aan kasii wadayno cutubka labaatan iyo toban labaad ee matayos aayadaha labaatan iyo saddex ilaa soddon iyo saddex intana waxaan ka baryaynaa misaan ka baran doonaa wax ku saabsan su-aalo oy dadkan ee sadukiintii ay weydiiyeen ciise ee ku saabsan guurka iyo asagana uu kusoo qabanayo waktiga sare kacidda bal aan ii akriyo waxaan cutubka leeyahay maalintaas waxaa u yimi sadukiintii kuwii odhan jiray sare kacidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weydiiyeen oo yidhaahdeen maclimow muuse wuxuu yidhi haddii nin dhinto isagoo aan caruur lahayn walaalkiis waa inuu naagtiisa dumaalo oo uu caruur walaalkiis u dhalo waxaana nala jiray toddoba walaalo ah kii ugu horreeyey ayaa guursaday wuuna dhintay dhalma ma lahayn wuxuuna naagtiisi uga tegey walaalkiis sidaas oo kale uu u dhacday kii labaad iyo kii saddexaad ilaa kii toddobaad markay wada dhinteen dabadeed naagtina way dhimatay haddaba wakhtigii sarakicidda kuwii dhintay to- toddobadoodii kee bay naagtiisa ahaan doontaa waayo kulligood way wada guursadeen iyada laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad qaldan tihiin oo garan maysaan qorninka iyo xoogga ilaah waayo wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay dabadeed layskuma guudsado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igta ilaah oo jannada ku jirta laakiin xagga sara kicidda kuwii dhintay miyaynan arkaynin wixii ilaah idinku hadlay markuu yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isaaq iyo ilaaha yaaquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool dadkii badnaa goortay taas maqleen ayay walbahaareen ooy yaabeen waxaanu arkaynaa meeshan walaalayaal wax ku saabsan dadkan sadukiintii oon aaminsanayn sarakicidda ayaa su-aal u keenay ciise oo yidhaahdaan macallimow hadduu maaragtay uu muuse uu ku yidhi haddii nin uu naa guursado uuna waxba uu dhalin wuu inuu maaragtay walaalkiis uu usii ilmo wadaa ay ilmo u dhashaa si magaciisa uu u sii joogo maxaa yeelay waxay ahayd qaynuun ama dabeecad lagu dhaqan jiray oo dhaqan ah taas oo ah haddii oo ninka raggee oo ilmo dhalin magaciisa waxay ahayd nin dhintay camal in lagu xisaabtamayo taas daraaddeed sadkan sadukiintu ciise wuxuu la wuxuu ka ka socday meesha iyada ee markay la hadlayeen taas oo ah uu ka tusiyey uu ay tusaale u keeneen naag baa jirtay oo toddoba nin baa guursatay midka hore wuu ka dhintay isagoon ilmo helin kan labaad ilaa kii toddobaad waxayna weydiisteen kee bay noqon doontaa naagtiisa waktiga sare kicida laakiin ciise si xigmad leh buu ugu jawaabay oo wuxuu ku yidhi waktigaasi ma jiri doonto wax isguursi iyo guurin lagama hadli doono waayo sare kicidda kuwii dhintay waxay noqonaysaa kuwa ilaah la faraxsan oo meesha ilaah uu joogo joogi doono oona waxyaalaha adduunku wax xag lala tagaaya ma jirto waayo xataa markii aan aadayno misle jirkan uu dhimanayo nooloshayna waa nala bedelayaa markuu ciise soo noqonayo wuxuu noogu imaanayaa jir kale oo jirka hadda aan leenahay ka duwan laakiin haddii aan umalayayno istaraexyada iyo waxyaalaha hadda aan ku jirno haddii aan hadda gefno inaan xaggan la aadi doono ma ahan saas laakiin xagga waxaa jiri doonto nolol dhereg ah oona ka fikri doonin wax damba oona waxban u baahnaan doonin laakiin horta waa inay ka horeysaa silaca iyo dhibaatooyinka aan dhexmarayno marka aan adduunkan joogno taas daraaddeed guurku waa wax yar oo nolosho saas aan ugu sii weyneen laakiin haddii aan sii macnayno waxay noqonaysaa wax oona aana dafiri karin laakiin markii sarakicidda jir kale ayaan ku sarakacaynaa
dhegeystayaashana sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan kasoo baahino fadlan inoo soo qoro oo inala soo socodsiiya ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misyamongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigaha idinla jiro